alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina falaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wanusallii wanusallim calaa xabiibina wa sayidina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi iddiin macshar alaxibba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu caawa oo habeen khamiisa siddeeddii shacbaana kun afar boqol iyo soddon waafaqsan soddonka bisha toddobaad laba kun iyo sagaal waxaynu iskugu nimidnay in masjidka calimataan aynu ka furno nadwa cilmiya oo ciwaankaygu yahay altijaara asharciya walmucaamalaat almaaliya ay ka qayb geli doonaan nukhbo ka mid a culummada mawaadiic kala duwan ay soo jeedi doonaan haddii aan la yidhaahdo barnaamijkaasoo socon doona ilaa iyo markaa jimcaha dambe sabtiga ku xigtan la soo xidhi doono habeen kasta dhici doona maqhribkii cishaa'iga dhexdooda waxaan dareensiinayaa walaalaha in mawaadiicda noocan oo kalea muddada gaabo socda la iskugu imanayo lagu kala faa'iidaysanayo dhinacyo badan laga taabanayo inaad aaddeed oga faa'iidaysto waxaan jecelahay intaanan nuxurka u dhaadhicin inaynu ku bilaabanno khayr maa nabda'u bih waxaynu ku bilaabanno wax u wanaagsan oo kalaamka ilaahiya waxaanu ku bilaabna qur-aan kariima waxaa noo aqhrii doona walaalkeen asheekh qaasim sheekh maxamed cabdiraxmaan oo inala fadhiya hadda waxaan le sheekh qaasim kusoo dhowow
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
jazaak allahu khayran ilaahi subxana wa tacala kabaal maryo walaalkeen aayaadka qur-aanka inoo aqhriyey walaalayaal sidaynu horeba u tilmaannay mowduucan oo ku saabsan maalka cilaaqa la leh iyo ganacsiga waa mawaadiicda muhiimkaa wakhtigan hadda aynu ku jirno xaaligaa aad iyo aadna loogu baahan yahay mowduucu si guud wuxuu ugu wajahan yahay dadka muslimiinta si gaara hantiilayaasha iyo ganacsatada maaliga ah ama hantida ka shaqeeya ayuu si gaara aan odhan karno waa fia almustahdafa ay tahay inay ka faa'iidaystaan walaal mowduucan muddada socon doona waxaa loo soo diyaariyey xarunta beder ee diraasaadka mustaqbaliga ah waxaana maalgelisay sharkadda telesom waa dhammaantood waa ku mahadsan yihiin waxaynu dareensannahay walaalayaal shareeca alislaamiya iyo quruxdeeda iyo se u dhammaystiran tahay diin dhammaystiran waxba aan ka dhinnayn ilaahi subxaana wa tacala haba yaratay baanu kaga tegin haddaad ka eegto dhinaca ganacsiga sharikaadka mucaamalaadka waa mid dhammaystiran oo qurux badan haddaad ka eegto dhinaca wuxuu ilaahay noo baneeyey wixii la cunayey wixii la cabayey wixii la idhayey la xidhanayey haday tahay qoyskii waa mid dhammaystiran hadday tahay hantida iyo halkay ku dambayn doonto waa mid dhammaystiran shareecadda islaamku dhinaca xuduudda waa mid dhammaystiran dhinaca waxyaalaha loo yaqaano wasaa'iqda ama kalsoonida keena waa mid dhammaystiran shareecadda islaamku waa mid dhammaystiran xagga shuurada iyo la tashiga iswaxweydiinta waa diin u timiday sharci u yimiday inay hagaajiso diinta iyo adduunyada diinta naxariista iyo cadaaladda iyo sabanfalka iyo mucaamalada waa diintaa weeyi mawduucan xaqiiqatan aad iyo aad u muhiima bal as dareensiin karno waa mawaadiicda maanta takhasusaadka lagu qaato lagu diyaariyo ahamiyadda ay leedahay awgeed oo maalku mi qiimaha markaa uu leeyahay waxaynu dareensannahay islaamku wuxuu noogu jideeyey mucaamalaadkan maaligaa qiimaha ay leedahay sideen ku heli karaa anigu xoolo macid baan dhacayaa waa maya maan boobayaa waa maya miyaan xadayaa waa maya maan khiyaamaynayaa waa maya miyaan ka dhufanayaa waa maya idan kayfa ajid ilaa maa fi yaddi ilaakhar sideen ku gaadhi karaa qofku waxa kale uu haysto waa inaan ku gaadho ariiqa sharciya ku gaadho ariiqa sharciyana waata inuu fadhino mawduucan saan horeba u tilmaamay culimo kala dugan ayaa qaadadiri doonta haddii la yidhaahdo waxaa ka mid ah culimmada inoo jeedin doonta haddii la yidhaahdo oo qayb ka mida ah oo habeen hore la sheegay qaybta mahjarka iyo dibadaha iyo xaaladaheega iyo wararkeega oo habeen dambe haddii la yidhaahdo sheekh maxamed cumar dirir waxaa ka mid a culimmada sheekh maxamed cali jaamac waxaa ka mid a sheekh cabdirasaaq aadam sheekh yuusuf aadam asheekh cabdilqani xuseen maxamed oo ah madaxa xarunta beder asheekh xasan cabdisalaan cali sheekh cabdilaahi cali geelle oo kolley in badan markaa ay maqashay dhowaanna muxaadaro masaajid ka galay culummada markaa naadirka ka mid a xaqiiqatan ilaahay markaa cilmigiisa ha u sugo waynu arki doonno haddii la yidhaahdo waxaa ka mid a walaalkeen suldaan asheekh maxamed xasan ibraahim ma jecli xaqiiqatan hadalka iftitaaxa inaan ragga aan ka boobo waxaan jecelahay kelmadaha aynu ku furayna haddii la yidhaahdo culimmada inoo soo jeedin doonto waxaa mudan inaan ugu mahadnaqno wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ahna wasiirka markaa madaxtooyada oo inaga soo qayb galay xafladdan walaalkeen markaa xasan axmed ducaale ku magaca dheer xasan macalin waa ku mahadsan yahay ka qaybgalkiisa u nagala soo qayb galay waxaan jeclahay kelmada koowaad inaan siiyo walaalkay asheekh محمد علي جامع فليتفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقهرين ولا ليال إلهي بين أمة هذنا غينا إلهي نقي إلي ضد مؤمنين هو إساقر هميسا مسلمين هو إساقر وهو قانسا inuuna suurto geliyey qabsoomidda nadwadan ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa marka labaad waxaynu u mahadnaqaynaa walaalayaal walaalaha ama markaska runtii inoo soo qabanqaabiyey iyo walaalaheenna iyo shirkadda ayaduna wixii hawl ahayd ka qayb qaadatee ku baxayey ayagana waa u mahadnaqaynaa waxaynu leenahay ilaahay ha ydinka abaalmariyo muraadkii iyo ujeeddadii aa kala haydeenna allaha idinka gaadhsiiyo mowduuca walaalayaal ay ku saabsan tahay nadwadani waa mowduuc runtii aad iyo laxaad u muhiima aqoon fiicanna laga helayo hubaalna ah in in badan oo ganacsatadeenna iyo dadka tujaarta ahina ay in badanoo ka midi jaahilka yihiin waxaa walaalayaal lagama maarmaana qofka muslimkaa inay acmaashiisa iyo wuxuu qabanayo oo dhammi inay noqoto mid islaamiya ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa ilaahay baa wuxuu leeyahay islaamnimada dhammaan wadagala ku dhaqma oo wada qaata baa ilaahay leeyahay islaamnimaduna sidaynu ognahay nolosheenna oo dhan way nidaamisay qaabka ugu habboon ayaanay u dhigtay taasoo innagu aynaan aqoon badan u lahayn oo laynaga fogeeyey diinteenna oo aynu u qabno diintu inay tahay intaa salaada ama shacaa'ira tacabudiya ee qofku masaajidka uu ku jiro intuu soo weysaysta uu masaajidka gelayo ee dabeetana shanta salaadood uu ku tukanayo in diintu intaa ay tahay waxa liyaarya wixii ka dambeeya ee nolol ana ama qaabnoleedkiiyo qaabkii loo dhaqmayeyna qofku ama isagu hawadiisa inuu ku bineeyuu ku socdo ama nudum iyo wax qawaaniin meel kale laga keenay inuu ku nidaamiyuu ku socdo ayaynu u qaadannay walaalayaal manaha walaalayaal diintu sidaa diinteennu waa ta heer ka soo gaadhsiisay yacnii qofku marka uu u fadhiyo xaajo gudashada iyo xataa labadiisa lugoota uu cuskanayo ayay diinteennu ka soo gaadhay min halka ugu hoosaysa ilaa halka ugu sarraysa nidaamka ugu wanaagsan ee ugu qiimaha badan ayay noo dhigtay waayo dee waxa ay ka timi oo inoo sharciyeeyey ilaahay innaganayna abuuray kownkan oo dhanna abuuray ilaahaas ayay ka timi wixii ay markaa ku hagaagaysay ee aynu isaga kula mucaamaloonaynay iyo wixii dhexdeenna aynu ku mucaamaloonaynay si aynu adduunyadana wanaaggii ilaahay ugu talagalay ugu noolaanno aakhirana halkuu inoogu talagalay ee wanaagsanayd aynu u gaadhno ayaa ilaahay inoogu sharceeyey inoogu jideeyey qofka muslimka ahi haddii wax kastoo uu qabanayo waxa laga maarmaana hortu inuu aqoon u yeesho oo sida sharcigu uu farayo inuu barto dabeetana ugu dhaqmo nabigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi talabuulcilmi fariidatun calaa kulli muslim waa xadiid xasana markaa likayrihi markaa bimajmuuci turuqihii laysu geeyo ay ku tilmaameen culimmadu cilmiga inuu qofku doono oo uu raadiyaa waxa weeye mid faral ku ah qof kastoo muslima ruux dumar iyo rag midkuu yahayba cilmigana culimmadu laba qaybood bay u qaybiyeenoo sida nadwadaba aynu ku arki doonno mid qofka fardulcayn ku ah oo sidaa salaada aynu tukanaynaa ay fardulcayn inoogu tahay mid waa fardulcayn midna fardulkifaaye iyo wax ka sii dambeeya ayaa la yidhaahdaa fardulcaynku waxa weeye waxaa qofku uu qabanayo hadday cibaadadiiyo shacayra tacabudigii tahay haddii ay mucaamalaadkii ay tahay qof kasta oo shay ka mida gudagelaya waajib cayni ah waxa ku ah ama fardulcayn waxa ku ah inuu cilmigeedii aqoonteeda yeesho salaadu aqoon la'aan ma soconayso markii nebiga lagu waajibay malaku jibriil baa loo soo diray wakhtigeeda iyo kayfiyadeedii qaabkeeda tusay kadaalik sakadii waa la mid soomkii waa la mid xajkii waa la mid mucaamalaadkiina hadduu qofku doonayo tijaare iyo bayc inuu galo waxa waajib ku ayana inuu aqoon u yeesho si uu markaa waddadeedii u mariyo si uu isaguna risiq xalaal iyo kasab xalaala uu uga helo si markaa nafdiisa iyo dadka kaleba ugu anfaco si uu wixii shubahaad ahaa iyo wixii xaaraan ahaa uu isaga ilaaliyo uga dheeraado inuu ayadana aqoon u yeeshu bartaa fardulcayn bay isagana ku tahay haddii kaluu baran waayo waxay noqonaysaa isaguna inuu xaaraan cuno oo barakada ay ka qaada bayac mushtarkiisa iyo dadkiisa iyo wixiisaba ummaddana inuu riba iyo wax xaaraana oo aan bannaanayn inuu usoo geliya ayaa imanaysaa sidaa daraaddeed qofku wax kastoo uu qabanayo hadduu sida sharciga iyo diintu ay qabto uu u qabto waxa ay noqonaysaa acmaashiisao dhamme cibaada ayay noqonaysaa marka aad masaajidkaa ku jirteed fadhido ee ama aad tukanayso iyo marka aad bayaca mushtarigaaga ama bacadlaaga ama bakhaarkaaga ama dukaankaaga aad dhex joogta labaduba cibaaday ku noqonayaan yaan loo qaadan inu cibaadadu keliya inay tahay masaajidka ku jiritaankiisa un goormayse cibaado u noqonaysaa waxa ay cibaado u noqonaysaa marka uu qofku sidii sharcigu uu yidhi u tijaareeyo marka aanay mashquulinin marka aanay ka qabsanin wixii cibaadaad iyo mawaajibaad diiniya marka aanay ka qabsanin ee cibaadooyin kale wakhtigooda leeyihiin tanna wakhtigeeda leedahay ayay u noqonaysaa cibaado midda kale walaalayaal laba arrimood baa runtii isugu keenbiiray innagoon aqoon hore oo ganacsi aan lahayn iyo ayada oo adduunkii maanta tuulo keliya noqdayoo wax alliyaaliya wixii mucaamalaad maaliyahee lagu dhaqmi jiray ee adduunka laga dhaqmi jirayna la soo wariday oo la keenay taasoo ayadu dowladaha gaalada ahi nudumta iyo qawaaniinta iyo qaabkay maalka u soo saarayaani waa qaabuun anaaniyahoo qofkaas siduu maal iyo xoolo badan u heli lahaa ama dariiq xaaraan ha ku soo gasho ama dariiq xalaal ha ku soo gasho ama dariiq markaa dadkii waxyeelaynaya ha ku soo gasho kale ama yaanay ku soo gelin ayaga maqsadkooda ugu weyni waa sidii maal iyo adduunyo loo heli lahaa innaga ujeeddadeennu taa maaha inaynu maal helno ma aha inaynu maal wanaagsan hellaabaa innaga la doonayaa inaynu dariiqa sharcigaa ku hellaabaa la doonayaa inaynu duruqda iyo waddooyinka aan wanaagsanayn aynu ku kasbanna ayaa la doonayaa waayo ilaahay wixii wanaagsanna wuu barakaynayaa wayamxaqu llaahu ribaa wixii riba iyo xumaanana ilaahay waa tiraya wax alliyaaliyo wax baraka oo yeelanaysaa ma jirto idan markaa waxaynu qaadannay amaba mucaamalaadkeenna ku dhex jira wax fara badan oo qawaaniinta iyo qaabka markaas ay u maamulaan amaba ay xoolaha iyo maalka u soo saaraan taasoo in badan oo ka mid sanadwadaba insha allahu tacaala marka la gudagalo ka muuqan doontaa aan bannaanayn oo diinteenna xaaraan ku ah idan waxaa laga maarmaana walaalayaal si ay u noqodaan mucaamalaadkeenna iyo wax kastoon qabanayna islaami ay u noqoto waxaa laga maarmaana inaynu dhaqaalaha iyo aqoonta islaamku siduu inoogu dhigay inaynu fahanno oo aynu ugu dhaqanno oo aynu uga faa'iidaysanno markaasaa uu noqonaya hadda waxaa jira masalan asme iqtisaadi oo ku dhacday caalamka ayaa jirta waxaa la tilmaamayaa oo sugan in banbunuugtii iyo qaabkii nidaamka islaamiga raacayay aanay ku dhicin waxaynu ognahay qaabo fara badan oo ay keeneen hay-adu ay keeneen oo ay bulshadeenna u geliyeen oo wax alliyaaliya wax faa'iidoo laga gaaray aanay jirin marka aynu qaabkii mudaarabada ee islaamiga ha la raacay ee aynu ku dhaqannay ee dad aamine ay gacanta inoogu qabteenna in faa'iide fara badan iyo wanaag fara badan laga gaadhay ayaynu ayadana arkaynaa marka walaalayaal waxaan kelmaddayda anugu ku soo ururinaya inaynu nadwadaa ka faa'iidaysannaa waa laga maarmaan inaynu sii kororsanna waa laga maarmaan si ay nolosheennu dhammaanteed ay u wada noqoto nolol islaamiya waa laga maarmaan inaynu aqoon u yeelanno aynu si fiican u fahanno wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum
aad aad u mahadsanyahay walaalkeen sheekh maxamed cali jaamac kelmaddaa kooban ee iftitaaxa ah ee hordhaca ah ee bilowga ah uu naga siiyey barnaamijkan iyo ahmiyadda markaa uu leeyahay oo ah markaan wax qabanayo intii aanan qabanin maxaa layga baahan yahay dabcan dowladan waxay taaban doontaa sidaan culamada u sheegay mawaadiic kala duwan bay taaban doontaa waxaa ka mid ah ka warka isagu wahalkiisa xaaladda yurub ama dibadda uu sheekhu habeen doon bixin doona shekh maxamed cumar dirir waxaa ka mid ah waxaan suurtagal ahayn qofka muslimkiihi inuu jaahil ka noqdo macna lagaba maarmaan ay tahay inuu aqoon u yeesho waxaa ka mid a almasaarik alislaamiya ama bunuuk alislaamiya si ay ku barbaarantay ama ay ku bilaabantay iyo kaalinta ay ku leedahay kobcinta dhaqaalaha waxaa kaloo ka mid a iibabka laynoo diiday ee shareecadda islaamku ay diiday iyo dhibta ay ku leedahay bulshada oo ugu dambeeyey kuwii ugu dambeeyeynu aragnay markaas ama fadhi markaa kudirir dheh ama fadhi gunaax dheh waxaa doonto dhaho ay ka markaa ka mid ahaayeen islaamka dhaqaalaha islaamku iyo tirar ku taagan yahay ama ususka looga baahan yahay ribada iyo dhibta ay ku leedahay qofka keliya iyo bulshadaba ganacsa markaa sharikaadka tijaariga ah ee cusub shirkadaha markaasi kala duwan ee soo kordhay iyo axkaamteeda sekada iyo kaalinta ay kaga jirto kobcinta dhaqaalaha oo mawaadiic xaqiiqatan kala duwan oo insha allah culimadu markaasi ay taaban doonaan kana hadli doonaan e, waxaan jeclaan karinka mikrofoonkaasi kusoo dhaweeyo e, suldaan maxamed xasan ibraahim oo xaqiiqatan sheekh iyo suldaan ka kamid a markaa madaxda telesom sheekh maxamed kusoo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون والليال waxaan malaynayaa kelmaddan caawa halkan aan ka odhanayo waa kelmed aan kaga wakiilahay shirkadda telesom sababtuna waxa weeyaan xagga dambe aan ka caddayn doonaa insha allahu tacaala waxa uu sheekhu tilmaamay muqadame ahaan in ay shirkadu bixisay kharashka ama takaaliiftii ku bixi lahayd ama ku baxaysay mowduucan aynu halkan caawa iftitaaxyadiisa u fadhino runtii shirkadu qayb badan bay ka soo qaadatay mowduucan sidii uu u suuro geli lahaa ama maxaan idhaahday loo qaban lahaa waxaa in badan ka wada shaqaynayay shirkadda iyo maktabkan ama xafiiskan maxaan idhaahday beder daraasaadka mustaqbaliga ah runtii shirkad ahaan waxaan malaya fakerkan waxaan wadnay muddo hadda taqriiban aan isleeyahay lix bilood ayay gaadhaysaa sidii uu u suuro geli lahaa ama loo qaban lahaa ama uu dhici lahaa nadawaad islaamiya ama oo ku saabsan mucaamalaadka islaamiga ah ama tijaarada islaamiga ah ee maxaan idhaahday qofka muslimka looga baahan yahay ee taajirka ah ama ganacsadaha ah inuu fahmo ganacsigiisu ususka uu ku soconaya ama kii saxa ahaa ee islaamka uu ka raalli ahaaba mise waa kii khaldanaa ee islaamku aanu ka raalli ahayn ee ay xaaraanta soo gelaysay runtii shirkaddu wax badan bay isku hawshay inay hawshaas iyada ah qayb fiican ama si fiican uga qayb qaadato agaasinkeeda agaasinkeeda waxaan dabeetana isla kaashanay maktabka ama xafiiska beder markaskan beder lidaraasaat almustaqbaliya wاlistishaaraat اshaaraat almaaliya baan isla kaashanay isla waafaqnay inaan qabanno ay tahay markii ugu horreysay ee aanay ahayn markii ugu dambeysay oo insha allah aan rajaynayno hadda kan aan ku talagalay inaan u bixinno maxaan idhahday usbuuc alfiqh الtijaari alأwal kadalika usbuuc fiqh الtijaari الthanina uu soo socdo insha allahu tacaala oo waktigii ay munaasib noqoto la qaban doono iyadoo uu ka warrami doono mudiirka markasku insha allahu tacaala naga u dayn doono taas shirkad ahaan runtii waxaa daafica keenay inaan bixinno takaaliifta waxay ahayd markii aan aragnay in loo baahan yahay maanta in lagu baraarujiyo dadka muslimiinta ah ee ganacsatada ah iyo ganacsigeenna aynu wadnaba in loo baahan yahay inuu ahaado mid ku qotoma ama ku fadhiya qaabkii islaamiga ahaa ee uu maalkeenu xalaashi ku noqonayey ee uu xaraan xaaraanta kaga fogaanayey ee aan ahayn qaabka maalan maanta dumay ee markii xaaraantii qaabkii nidaamkii kabatil maxaa la dhahaa ribowiga ahaa ama la odhan jiray wixii la odhan jiray maxaa la dhahaa kabitalism maanta uu baaba'ay oo uu dumay sababtuna ay tahay dee wax xaaraan asaas ku ah buu ahaa yamxaqullaahu riba wayurbi sadaqaat ilaahay subxaana wa tacaala dee wuxuu la dagaal la galay ama ay dagaal kula galeen inay ribo macaamilaan ku macaamilaan ilaahayna wuxuu tusay waxaa maanta laysla wada ogyahay oo aan cid isku khilaafsanayn dhaqaalihii islaamka wixii ku salaysnaa ususkii islaamiga ahaa inay badbaadeen waxaynu maanta inagu waajibkayna saaran uu yahay haddaynu nahay dadka muslimiinta ah waxaynu haysannaa wax aada u qaali ah oo u baahan adduunyada inaynu u qadinno oo aynu nidhaahno annaga ayaa hayna wixii dhaqaalaha adduunkuu ku badbaadi lahaa bini aadamkuu ku kala badbaadi lahaa qofku uu xalaal ku miiran lahaa oo ah islaamka iyo dhaqaalaha islaamka oo dhaqa islaamkiina islaamnimo loo qaato dhaqaalihii islaamkana dhaqankiisii iyo isticmaalkiisii la qaato ee runtii arrintaasi waxaa lagaga hadli doonaa insha allahu tacaala mawaadicda soo socota ama nadwada haddii alla yidhaahdo ee shirkad ahaan annaku waxay aada noola muuqatay inay waajib tahay in la dacmiyo la maalgeliyo waxyaabaha u adeegaya in laga hadlo maanta dhaqaalaha islaamka dhaqaalihii islaamka in laga hadlo si aslimat liqtisaad loo sameeyo aslimat liqtisaad in loo sameeyo si iqtisaadkii ama dhaqaalihii loo islaameeyo loo islaameeyo dhaqaaleheen waa dhaqaale taqliidiya ama ganacsigeennu waa ganacsi taqliidiya oo nin waliba siduu arki jiray dukaannu iska furto qofkuna dee qofkii ilaahay kaga baqayaana kaga baqo qof kalena aanu laa yubaali maxaan idhahdaay meesha uu ka soo gelayo iyo meesha uu ku bixinayo aanu u aabbadeeyin sidaa awgeed ayaa waxaanu aragnay inay tahay waajib in la dacmiyo nadawaadka noocan oo kale ah ama dawlaadka noocan oo kale ah si ay uga faa'iidaystaan caamatan muslimiintu khaasatanna muslimiinta ganacsatada ah oo ganacsigooda ay u kala ogaadaan maxaa xalaal ah maxaa xaaraam ah maxaa xalaal ah maxaa xaaraam ah ilaa qofka hataa waa la sheegay oo aynu diinteenna ku haynaa xataa calooshaada hadday ku jirto xaaraani inaan ducadaada ilaahay aqbalayn baryadaad ilaahay baryayso inaan ilaahay aqbalayn subxaanahu wa tacaala marka haddii aad ganacsato tahay ama ummaddii aada xaaraan waraabinayso dee wax weyn mashaakilka maanta ayna haystay aynu gacmaha kor u taagayno aynu leenahay maxaa ducadeenna ilaahay u aqbali waayo waxaa laga yaabaa waxbaa inaga qaldan waxaa inaga qaldan waxaa ka mid a in ganacsigeennu inta badan aanu maraynin waddadii saxa ahayd ee xalaasha ahayd sidaa awgeed waxaan ku boorinayaa ama ku dhiirigelinayaa dhammaan dadka ganacsatada ee muslimiinta ah ee waynu haysannaa kaadirkii ama kawaadirtii inaga ha qabtiri lahayd maxaa uu yahay dhaqaalaha islaamku muxuu kaga duwan yahay dhaqaalaha qarbiga muxuu kaga duwan yahay dhaqaalaha bariga muxuu kaga duwan yahay dhaqaalaha aan islaamka ahayn kawaadirtii inaga dhergin lahayd waynu haysannaa waana helaynaa waxa inaga xiga uun inaynu hurno hanti ama dhaqaale aynu ku maxaan idhaahday ku suuro gelinno nadawaadka tan oo kale ah ee lagaga hadlayo ama dawraadka lagaga hadlayo sidii loo islaamayn lahaa loo sixi lahaa dhaqaalaheenna iyo ganacsigeenna inaynu u hurno lacag ayaa inaga dhiman laakiin kaadirkii waynu haysannaa wixii ay naga gaabtana waxaa inaga xigtada inaynu lacagteenna isticmaalno oo asaynu jahligaa uga baxno meeshuu jooga baynu ka soo qaadanno waayo maanta adduunyada meel walba waynu ka helaynaa guri gudaheennaynu ka helaynaa dabaddaynu ka helaynaa meel walba waynu ka helaynaa sidaa awgeed waxaan ku aada ugu boorinayaa dadka ganacsatada ee walaalaha inay arrintan oo kale dacmiyaan oo maalgeliyaan oo dabeetana aynu kaga baxno jahliga aynu kaga baxno waxa inaga xun aynu kaga baxno maxaan idhaahday madowga aynu kaga jirno tijaarada waayo tijaaradeennu marka loo fiirsado ee lagu miisaamo wasnigii islaamiga ahaa wax badan baa inaga qaldan ma saxnin runtii ma saxnin sidaa awgeed waxaan aad iyo aada u rajaynayaa inaynu ku soo dhiiran doonno talasoom ahaanna insha allahu tacaala ay horka yani lagu daydo oo ay sharaa'iga kale iyo afraadda kale ee ganacsiga fiican lihiiba u huraan siday u sixi lahaayeen arrintaasoo kale u qaban lahaayeen insha allahu tacaala kollayba wixii dambe mawduuca mawaadicda mucdeeda marka la galo ayaynu kaga hadli doonaa maxaa inaga qaldan iyo maxaa inaga saxan haddii rabbi idmo wax badanoo runtii aan u baahnaa inaan sheegana insha allah muxaadaradeeda dambe ee soo socota ayaan u dhigan doonaa haddii ilaahay nafta inoo daayo waxaan leeyahay walaalayaal dadka ganacsatada ahow dhiiri geliya oo ku dadaala inaynu tan oo kale samayno ajarna waynu ka helaynaa ilaahay agtiisa ajar baynu kaga helaynaa adduunyadana macaamalaadkeenaynu saxanaynaa waxaagoo kuu saxma oo ilaahay subxaana wa tacaala waddadiisii kuu qaadaa qiimo aad iyo aad badan bay leeyihin ajarna waanu ka helaynaa waxaan kusoo gebagabaynayaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaanay nadwadana noqontii inoogu horraysay inooguna dambaysay ay noqoto maxay dhahay iftaaxiyat alkhayr ay noqoto oo aynu maalintii inoo furaysay ay noqoto istabajoogna aynoo noqoto haddii ilaahay idhaahdo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aad umahadsan yahay jaa allahu khayra waaynu u mahadnaqaynaa shirkadda telesom oo ayna xaqiiqda tanaahayn barnaamijyada noocan oo kale ah ee kuwa ay ka qayb qaataan barnaamijyo fara badan oo ummadda iyo bulshada wax u taraysa ay ka qayb qaataan waana ku mahadsan yihiin saa uu suldaanku sheegayna kuwa kalena insha allah waynu uga fadhinaa waynu ka sugaynaa hadalka ayaa weli noo sii socda waxaan jecelahay in kelmadda siiyo akhuuna sheikhuna alfaadil sheekh maxamed aadan maxamed oo imaamka masaajidka aad iyo aad baan sheekh ugu mahadnaqaynaa howlaha noocan oo kale ah iyo masaajidka iyo hawlihiisa sida uu markaasi dadka aqoonta cilmiga ayuu kusoo dhaweeyo gabaa kusoo dhawaaya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal caawa oo kale hadal badan uma baahna waa habeen hordhac u ah duruus qiimo leh oo inoo soo socota kelmadaha caawa la ysoranayaa un waa baraarujin iyo geejinun waxaynu walaalayaal u mahadnaqaynaa markaska inoo soo diyaariyey iyo walaaladeenna adduunka ku baxaya runtii bixinaya dadka qaar baa u fahmi karaa adduun badan oo jeebadaha lagu horursanaye muraayadaha iyo caalamkaa loo gudbinayo ayaynu uga jeednaa iyo waxyaabaha howlaha ay u baahan tahay gaarka laakiin wax jeeb laga buuxsanayo malaa hay-ad marka lasoo qaada ama shirkad dadku wax badan bay fahmaan taa horta waan baraarujin lahaa waa khayrkaa la ysla kaashanaya walaalayaal qur-aanka kariimka a markaad eegto ganacsiga laba hab buu uga warramay ganacsi waa mid adduunyo ganacsina waa mid aakhiro ganacsiga adduunyada ayaa haddana laba uu u sawiraayo ganacsi aakhiro ku gaadhsiinaya ganacsigeeda rasmiga ah ganacsiga ku gaadhsiinaya aakhiro ganacsigeeda rasmiga ah ganacsiga aakhiro qofkii la yimaada adduunyada intuu joogo gaado wanaagsan iyo camal suuban ganacsi aan khasaarin baa ilaahay siiya waa ka aakhiro waa janno inaad hesho raalli ahaansho ilaahay inaad hesho wanaag inaad hesho ganacsi baa ilahay ku magacaaba walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala fii kitaabihi waxa uu ku sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلهي كأين الجرسي ما ينتصي